gobolka ohayana laba xildhibaan oo heer gobol ah oo soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee gobolka ohio kadib markii doorashadii shalay dhacday ay kusoo baxeen muniira cabdulaahi oo ka tirsan xisbiga dimuqraatiga ayaa ku guuleysatay kursiga degmada sagaalaad halka garyaqaan ismaaciil maxamed oo isna v o eda u sheegay inuu ku guuleystay degmada saddexaad sidaasna uu uga mid noqon doono aqalka sharci dejinta heer gobol ee ohio haddaba maxay soomaalida uga dhigan tahay in golaha sharci dejinta ee gobolka ohio ay xildhibaano soomaali ah ku yeeshaan wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab ayaa khadka telefoonka ee gobolka ohio kula xidhiidhay ismaaciil maxamed oo marka hore uu weydiiyey dareenkiisa guusha xildhibaannimo iyo waxyaabaha u qorshaysan doorashada kadib
maasha allah runtii dareenkeena aad buu u sarreeya aad iyo aad baa u faraxsanahay haddaan reer ohio nahay runtii taariikhdan aad iyo aad muhiimka u ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno runtii saamayn weynnaba ku leeyahay bulshada reer colombus ohio sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aad u badan yahay ilaa lixdan kun dad ah ku degannahay inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd marka farxad bay noo tahay mid maaha inaan laba helnay maasha allah waa gartay marka kursiga aad ku guulaysatay muxuu yahay haddii aad noo faahfaahiso booska ku guulaystay aniga muniiraba runtii waxay boos xildhibaannimo waa gobol golaha ah marka boosasku dee way kala duwan yihiin qaar baa localka ah oo cityga mise magaalada levelkeeda ah midna waa gobolka ah midna waa federaalka marka anaga kaa ku guulaysanay waa xildhibaannimada gobolka ah gobolka ohio waa gartay marka hadda waad guulaysateen waxaadna noqoteen xildhibaanadii ugu horreeyey ee gobolka ohio ee soomaali ah ee lasoo doortaa marka guushiina kadib maxaa idin xiga guusheena kadib runtii golahaan fadhiisanaynaa insha allah january baa nala dhaarin doonaa si officially xilka u qaban doonaa kadibna shaqadeenna waxa waaye xildhibaan ahaan inaan u dagaalano deegaanadan ka socono aniga deegaanka saddexaad baa ka socdaa munina deegaan sagaalaad ba ka socotaa waa deegaano runtii dad badan ay ku nool yihiin ilaa boqol iyo soddon kun oo qof qiyaasan ay ku nool yihiin soomaalidana qayb badan ka yihiin marka shaqadeenna waxdakaasna u adeegno inaan dhaqaale u doonno barnaamijyo aan u abuurno dhalinyarada ganacsatayaasha dadka guryaha degan kirada degan safetyga iyo nabadgalka communityga waxaasoo dhan ba xildhibaanka shaqadiisa waa inuu dhaqaale usoo dhiciyo ismaaciil dhowr sano ka hor ayaa tartan sidaanoo kale u gashay kumana aadan guulaysanin marka hadda maxaa suurageliya guushaada oo tartankan muxuu kaga duwanaa kii hore runtii taas waxay ahayd cambainkii ugu horreeyey marka marka ugu horreysa la tartamayo runtii xaaladooyin badan baa dhib nagu ahaa oo runtii na xadidayay because annaguna khibrad badan oo ma lahayn siyaasadda soomaaliduna dad codaynaya ma ahayn oo fahansan siyaasadda saameyntay leedahay marka waad ka dareemi kartaa marka ugu horreysa qofka ordo marxaladooyin badan buu la kulmayaa runtii oo runtii khibra la-aantaada keenaysa khibradna haystin laakiinse markay haddeer annaga labaad aan ordayno runtii cambainka horaa soo galnay weliba dad kale iga dambeeya xataa igan orda soomaaliya bulshadii baa wacyigelin badan helay codaynta saamayntay leedahay muhiimka ay leedahay dadkii baa fahmay annagiina khibrad baan u helnay cambain sida loo rangareeyo sida bulshada loola hadlo issueska iyo dhibaatooyinka taagan baana ka daragnay si fiican baahiyada haystaa waxaasoo dhan runtii baa sababay inaan cambain aad u ballaaran ku dagaalano maasha allah haddeerna inaan kusoo baxno maxaaldhahay almost lix iyo toban kun codaan ku guulaysanay labaatan iyo kow kun codaa helay qofkii iga soo horjeedana shan kun coduu keenay marka waa taariikh runtii inaan over eighty percent of the vote inaan annaga helnay ee bulshada soomaaliyeed ee kumanaanka ah ee gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee soomaali ah ee iyaga ku matalaya ee gobolka ohio soo runtii saameyn weyn bay runtii ku leedahay wax aad iyo aad loogu farxano waayo sababta ay ku tahay dadka oo soomaalida colombus ohio degan oo muddo dheer ku noolaa dhowr iyo labaatan sano oo canshuur la baxayay oo carruurtooda dalkan ay ku dhasheen runtii inay helaan qof oo iyaga lamid ah isku diina isku midaba oo runtii oo u dagaalamayo oo og dadka aan la cunsuriyeyn karin oo miisaska go-aamada laga qaadanayo qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana waxa laga aaminsan yahay isbedel baa ku dhacaya haddii la arko bulsho oo xildhibaano haysto oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo waraas communitiya arkaysaa runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin wax siyaasad awood ku lahayn communityaasoo kale runtii dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa marka waa lagama maalmaan dalkan inuu qofka runtii siyaasadda uu mugiisa uu leeyahay uu qayb ka yahay
ismaaciil adiga waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio sidaan la soconno dhibaato badan oo dhalinyarada haysta ayaa jira gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhasha draagiska ama daroogada dhalinyarada isticmaala kuwa ayaa u dhintay kuwa u xiran marka arrimaha noocaas oo kale ah kadib doorashadaada adiga iyo muniira dareenkiina ma ku jeedinaysaan maxaase idinkaga qorshaysan dhalinyarada runtii waa waa halbowlaha communitygeena runtii dadka noogu muhiimsan waayo runtii dadka aan u dagaalamayno oo dalkan ku nool aan rabno inaan runtii ka ilaalino dhibaatooyinka dalkan uu leeyahay wanaagan aan ku qalqaalanayno inay ka faa'iidaystaan waaye dhalinyarada runtii goolkeena waxa inaan dhaqaale usoo dhicino deegaanadeena sida aan ugu helno community centers aan ugu helno wacyigelin aan ugu helno maxaa dhahay recreational centers meelooyin carruurta ay ku ciyaari karaan aan ugu helno dad aan u haagarayno runtii wacyigelin u samaynaya programyo oo ka hortegaya drug abuseka iyo substance abuse iyo xaaladahaas runtii waxaa rabnaa in communitygeena dhaqaale la geliyo
adiga iyo muniira guushiina doorashada soomaalida ohio maxay ka baran karaan maalidu waxay ka baran karaan runtii waddo kasta dunyada mar un baa la jeexayaa qof baa jeexaya n gobolka mareyka haddii la fiiriso guud hadeer cabdi warsame oo kale iyo samatar ilhaan cumar badan baa jiray runtii oo reer minnesota wadooyinka noo jeexa anaga annagana hadeer waan ka dambeynaa xoogaa oo hadeerna state of washington dad baa laga doortay marka adduunyadan wax kastoo la qabanayo dad baa jira oo weligeed haliyey ah waddadii jeexa dadkaasna dad baa ka dambeyn doona oo waddadii ayana qaadaya oo kasii dallacaya marka runtii waxay la tahay wax lagu farxo waaye soomaaliduna meel kasta ay dunyada joogaan waa dad haliyey ah waa dad nool waa dad waxqabad leh kartile waa aad iyo aad marka inay kalsoonidaas ku qabaan inaana runtii dalkeenii ultimately dhibaatada ugu weyn haysa waa dalkeeni soomaaliya sida loo xalin lahaa waxaan rajaynayaa soomaalidana qalbi wanaaggaasi jacaylkaa dalkeeni soomaaliya inaan wax ka bedelno wanaagsan insha allah aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil maxamed oo u warameeyey cabdulqaadir samakaab